bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu dooroon warka subaxnimo rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey kulamo uu la qaatay waxgarad iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharma arke oo howlo shaqo u jooga deegaano ka tirsan puntland ayaa gaaray magaalada qardho safaaradda soomaaliya waddanka hindiya ayaa beenisay wararka sheegaya in maxkamad ku taalla dalkaasi hindiya ay xukun dil ah ku riday dhallinyaro soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka oo howlgallo ka dhana maleeshiyaadka al-shabaab ka wada deegaano ka tirsan gobolka baay ayaa la wareegay gacan ku-haynta deegaano hor leh oo ka tirsan gobolkaasi qodobada dibadda ee subaxnimadan aynu idiin haylanaa dhegaystayaal waxaa ka mid a wararka ka imaanaya dalka colombiya ayaa sheegaya in maanta la rajaynayo heshiis taariikhi ah in ay gaaraan dowladda iyo mucaaradka waddankaasi oo muddo ka badan konton iyo laba sanno dagaalamayey dalka maraykankana aqalka odayaasha ayaa maantay waxa ayaa maalinta arbacadee soo socota cod u qaadi doona go'aan madaxweyne obama uu ku hor istaagayey in la dacweeyo dowladda boqortooyada sacuudi arebiya lugtii ay ku lahayd weerarkii kooiyo tobankii sebtembar ka dhacay waddanka maraykanka
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifan ooga maqli karaan aalada satelliteka adduunkao dhan waxay si toosan ooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo talaado ah taariikhdu waxay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha sagaalaad sanadka laba kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobadii warka oo faahfaahsan guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa faahfaahin ka bixiyey kulamo uu la qaatay waxgarad iyo mas-uuliyiin kasoo jeeda maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya dhinaca kalena guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa ugu baaqay guddiga federaalka ee heer gobol in ay wacyigelin u sameeyaan qaybaha bulshada si ay ula jaan qaadaan habka doorashooyinka iyadoo la adeegsanayo warbaahinta dowladda iyo midagaarka loo leeyahay guddoomiyaha oo arrimahaasi faahfaahinayana waxaa hadalladiisii ka mid a
mahad allaale ayaamahan haddaan baydhabo joognay waxaan u kuurgalnay arrimaha sida loogu diyaargaroobayo doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalka intii muddadii aan joognay waxaan la kulannay ururada bulshada qeybaheeda kala duwan iyo dhaqamada duubabka oo ku howlan iyo nabadoonada iyo samadoonada oo ku howlan xulidda ergooyinka howlaha si fiican bay meel fiicanay marayaan waxaa ammaan gaar ah mudan ee dowlada dowlad goboleedda koonfur galbeed sida ay ugu diyaar garowday iyo sida ay mar walba ugu diyaar yihiin arrimahan inay ku hirgeliyaan ama ku dardargeliyaan hadba sidii loogu talagalay hase yeeshee waxa aan jeclahay inaan xoogaa aan talo u jeediyo guddiga federaalka iyo guddiga gobolkaba in ay si aada u adeegsadaan miidiyada qaranka iyo miidiyada deegaanadaba inay adeegsadaan oo ay wacyigelin u sameeyaan dadka ha noqoto shacbiga guud ahaan oo raba inuu ogaado habraaca ama ha noqoto dadka xildhibaanayaalka oo musharaxiinta ah ama odayaasha soo xulaya dhiisaskaba waxay u baahan yihiin mar walba wixii go-aano ah ama tilmaamo ah ama waqtiyada laga doonayo ama siyaabaha laga doonayo ama shuruudaha inay mar walba u adeegsadaan miidiyada qaranka iyo miidiyada oo hadii laku roon yahay deegaanada oo deegaan doorashooyinka ay ka socdaan taasi waa muhiim waayo annaka waxaanu aaminsannahay natiijada waxaa ka muhiimsan geedi socodkii habraaca lagu gaaray natiijada ka muhiimsan marka saa daraaddeed iyadoo daah furan in shacbiga loola shaqeeyo waa laga maarmaan arinta kale aan abiilka aan rabo inaan u jeediyo waa miidiyada dadka iska leh milkiilayaasha miidiyada in wakhtiga mararkan oo kale la gaaro ooma muddooyinkan doorashooyinka ay dhacayaan waa xil qaran oo muwaatin kastaba uu ka saaran yahay xil ka saaran yahay fulintaasi in la sameeyo saa daraaddeed guddiga federaalka iyo guddiyada oo heer goboleedba inay gacan ka siiyaan baahinta wararka ay u fidinaayeen iyo waaysiiska iyo wargelinta iyo wacyigelinta ay u sameynayaan shacbiga
waa guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed sheekh casmaan jawaari oo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay isagoo ku sugan ka warramayay kulamadii uu la qaatay waxgaradka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharma arke oo howlo shaqo u jooga deegaanada puntland ayaa gaaray magaalada qardho ra-iisul wasaaraha ayaa magaaladaasi waxaa si weyn ugu soo dhoweeyey waxgarad iyo isimada puntland iyo dhalinyaro markii soo dhoweyntaasi loo sameeyey isagoo ka mahad celinaya ayaa ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharma arke waxa uu yidhi
waxaan rabaa runtii inaan mahad gaar u celiyo madaxda dowlad goboleedka puntland madaxa gobolka karkaar gudoomiyaha degmada xubno isimada iyo nabaddoonnada iyo duwabka degaankan iyo dhammaan dhallinyarada xablaha kulli ummadda reer qardha ee maanta halka isugu soo baxay wax la soo koobi kara maaha runtii farxaddaan faraxsanahay sidaa ogsoontiinna magaaladan annaga taariikh gaari nagu leedahay waana magaalo runtii taariikh waddanka soomaaliyeed ka leh waxaan insha allah biidnillahi tacaala soomaali uu ku soo dawaalo nabad xasilooni iyo barwaaqo waa ogsoonahay maanta wakhti hore ayaan yimid quraxda waa qurushahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kaga mahad celinaya runtii taageerada iyo soo dhoweynta wax la soo koobi kara ma aha waxaan idin ballan qaadayaana insha allah inaan guusheed idin keeno biidnillahi tacaala waana mahadsantihiin waana insha allah waan joogayaa ammaano iyo labo waana saafeena biidnillahi tacaala waa mahadsantihiin
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharma arke oo si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada qardho ayuu ahaa codkaasi safaaradda soomaaliya ee dalka indiya ayaa waxa ay sheegtay inay waxba kama jiraan yihiin wararka sheegaya in maxkamad ku taalla waddankaasi indiya xukun dil ah ay ku riday dhallinyaro soomaaliyeed oo lagu eedeeyey burcadbadeednimo waxaana la filayaa in maxkamad dhallinyaradaasi lasoo taago safiiradda soomaaliya u fadhida dalka indiya gabadha la yidhaahdo ebyan ladane saalax ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay maxkamadaynta la sheegay in waa maxkamadda la sheegay in lagu riday dhallinyaro soomaaliyeed oo falal burcadbadeednimo lagu eedeeyey iyagoo la sheegay in lagu tooga doono waddankaasi indiya safiirka oo arrintaasi ka hadlaysay ayaa waxa ay sheegtay in eedaynta dhallinyarada soomaaliyeed loo haysto weli aan go-aan laga gaarin safiirka oo arrimahaasi ka hadlaysana waxa ay tidhi dhammaantiin waa idin wada salaamay aad baad umahadsan wax xukun ah oo dhacay ma jiraan maxkamadda waxa weeye arrinteeda weli way socotaa arrintii maadaama ay weli socoto oo maaragta broseska u socdo dhalinyarada u socdo waxa weye wararkan la shaaciyey oo saxaafaddu ay qortay oo maaragtay dadkii lagu khalkhalgeliyey waalidiintii heladii iyo dadkii maaragtay soomaaliya joog lagu khalkhalgeliyey waxba kama jiraan weli maxkamadii waa socotaa wax go-aanana lama gaarinin marka go-aanka la gaaro oo maaragtay maxkamaddu ay soo saarto go-aan rasmia soo saarto baynu si fiican uga wada hadli doonaa maanta waxaanu samaynay breslis yar oo maaragtay arrinta ku saabsan iyo breslis kaleeto oo ninkii looyarka u ahaa maxaabiista u ahaa oo faamilkoodii ay u doorteen inuu looyar u noqdo isagana uu breslis ka sameeyey arrintan iyada ah warkaasi waxa weeye si khaldan bay wax u fasirteen warkaasi waxba kama jiraan maxkamaduna ilaa iyo hadda xukun ay riday ma uu jiro brocesska buu socdaa labaatankii bishay ahayd markii la geeyey waraaqaha dadka laga qabtay soddonka bisha waxay filayaan in laga aqbalo oo maaragtay jawaab ay helaan waxay qaadan kartaa muddo bilahoo kaleetay qaadan kartaa inta jawaab laga helayo ama xukun u dhacahayo waxa weeye waa sidaas sidaas sidaa u tiriyooyaan waa xukun sugayaal waana maaragtay maxkamadeena arrinta ku socotaa in laga hortago ama la carqaladeeyana wax wanaagsan ma aha
waa safiirka soomaaliya ee dalka indiya ebyan ladan ebyan ladane salax ciidamada xoogga dalka oo howlgallo ka wada deegaano ka tirsan gobolka bakool ayaa waxay la wareegeen gacan ku haynta deegaano hor leh oo ka tirsan gobolkaasi abaanduulaha guutada sideedaad ee ciidamada xoogga dalka cabdulaahi maxamed oo radio muqdisho la hadlay ayaa howlgalladaasi ka warbixiyey
saaxib kaasantan kin sheegay wuxuu bilaarima meelo kuwada kasi ah wali kin sheegay jidte hay soonayaalka hay dhow oo baabuurta meelosku maraan anin hay maraan ayaa howlgalshoog iyo adugii sidoo lamaadba ka jere kasi waata marka deegaanada howlgalka aad ka wadaan waa halkee ilaa korkood meelo leeraw doondardiir meelo leeraw abal meelo leeraw abagbeeday meelogan dhamba aagan dhamba bilaarana guudgasay deegaanada howlgalka aad ka samayseen ma gobolka bakool unba mise baay baa ku jirta maya maya boqol hada boqol bay kuma jirto magar waa taa wax khasaara ah oo argagixisada al-shabaab aad u geysateen intii howlgalku uu socday faahfaahin ma naga siin kartaa a daraadii maalin sidaadi maalin haytiya meel sideed qof ee meelogaasay isku helni annagana tuban ilaa qof wahay saddex baa kasoo reebay goridiin waa kasoo gaad magar a waxa kasaareen ma gaarin saddexdii gorina kolley saawareediyo iyo intooyadiyo lagu haya hadii aad rabta howlgalkaasa kasoonta nimankiiba niman la gaaray maaha niman oroma ee nimankaasu hadda kolley howlgalkana waa socdaa magar si fiican howlgalka marka ma mid qorshaysan buu ahaa mise waa mid yacni aad ku baacsanaysaan firxadka maleeshiyaadka al-shabaab wallahi taas haddii aan kuu sheego howlgalka kan hadda madaxda ku diyaar garowni waay mada ciidamada dhexdeeda isku diyaar garowti waay aagagaba iska weyn ilaa halkan ilaa helo eridaas dhan meel aan ugu howlgalayni male magarad hadda ka waran qorshihiina iyo jabka aad u geysateen cadowga iyo waxa la hiigsanayo ee ku aadan dib u xoreynta deegaanada ama meelaha farqutiriska ee shabaab kaga sugan yihiin gobolka bakool raje intee leeg baad qabtaan in guud ahaan aad ka xoreysaan gobolka wallaahi tuula hadda iyaga maanta haysadan hal tuulo oo goonladhahay meeshaasaa meel haysadaan jirta meelo kale dhan mara imaanayan waa ka cararaan markan kolley waa la saaba joogaa magarata waa tahay ka waran sa dadka shacabkaa sida idinla shaqeeyaan aad iyo aad shacabka macnaha ciidan hoobaad mas dawladda lagu sheegay shicib way magaarta shicibkaasi aad iyo aad waa wada shaqaynayna wax naga cararaya male iyaga cidii arkaan waa u hanjabaan madaxa kaa jarayna haddii aad kaasi aad la sheegayso laleeyahay alaa ee hal shicibkaasi una iyagaba cidii aragda un kolley waxayuna aragna shicib waa walaaladahayn qofna waxa uma geysanayn marka ninka iyaga unnoona sida iyada dadka u gowracan u gowracayna haddii lahay
waa abaanduulaha guutada sideedaad ee gobolka baay cabdulaahi maxamed oo la hadlayay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wararka ka imaanaya waddanka colombiya waxa ay sheegayaan in maantay heshiis taariikhi ah la filayo in ay gaaraan mucaaradka iyo dowladda waddankaasi dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo mucaaradka dhanka bidix u jarjeera ee magacooda loo soo gaabiyo faak ayaa waxa uu soconaya konton iyo laba sannadood waxaana maanta la rajaynayaa in la saxiixo heshiis taariikhi ah oo ah kii ugu horreeyey ee lagu soo afjarayo colaadaasi muddada dheer ka socotay waddanka colombiya madaxweynaha dalka colombiya iyo hogaamiyaha mucaaradka ayaa isa soo hor fadhiisan doona iyadoo heshiiskaasina la filayo in uu dhowaan dhaqan galo mucaaradka faak ayaa muddo dheer waxay dagaalo kula jireen ciidamada dowladda colombiya oo ka tirsan qaaradda latin america dalka maraykankana aqalka odayaasha ee waddankaasi maraykanka ayaa maalinta arbacada ee soo socota waxa ay cod u qaadi doonaan go-aan lagu burinayo go-aankii uu soo saaray ama vitowgii uu adeegsaday madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ee ku saabsanaa in la dacweeyo dowladda boqortooyada sacuudi arabiya muwaadiniintii ay ehelkoodu ku geeriyoodeen weeraradii koob iyo tobankii sebtembar labadkoob iyo tobankii sebtembar sanadkii laba kun koob iyo tobanka ka dhacay magaalooyinka washington iyo new york ee dalka maraykanka ayaa waxa ay ku doodayaan inay maxkamad la kori doonaan oo magdhow ay ka qaadan doonaan dowladda boqortooyada sacuudi arabiya maadaama dadkii weeraradaasi diyaaradaha ku fuliyey ay dalka sacuudiga ka soo jeedeen lana sheegay dad ka tirsan boqortooyadu inay maalgelin iyo tababaraba u sameeyeen dadkaasi hase yeeshee dowladda boqortooyada sacuudi arabiya ayaa diiday in arrintaasi ay ku lug lahayd waxaana ay ku hanjabtay xiriirka maraykanka iyo sacuudigu in uu xumaan doono haddii aqalka sare maraykanku ay ansixiyaan inay tahay dowladda sacuudiga in la maxkamadeeyo madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa wuxuu isku dayaa in arrintaasi uu qaboojiyo hase yeeshee xubno ka tirsan aqalka odayaasha waddanka maraykanka ayaa arrintaasi diidan si kastaba ha ahaatee maalinta arbacada ee berito ayaa la filayaa in codayntaasi ay dhici doonto warkii oo dhegeystayaal subaxnimadan idinkaga imaanayay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa ciddii warka iyaga uu seego isagoo maqal iyo qoraal ah waxay ka helaysaa bogga aynu internetka ku leenahay ee radio muqdisho dot net